wuxuu ka dambeeyey guddigii nabadgelyada ama guddiga amniga oo la magacaabay oo muxuu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan shee aadan uu saxiixay oo muxuu ahaa guddigii loo xil saaray iyo ciidankii howlgeli lahaa ayaa galabta halkan soo maray marka saacaddan laga bilaabo waxaan ku wargelinaynaa ciidamada iyo dadka muxuu ahaa ii sheeg ee qoryaha wata nin kastaba inuu xeradiis ku ekaado nin qori wato oo dharcada lama arki karo barti lagu arko ayaa qoriga loo qaadayaa nin ciidan ah oo labisan oo baabuur gacanta u taagaya lacag ka qaadi kareen lama arki karo saacaddan laga bilaabo ninka lagu arko xabsi wey nin kastoo naftaada badbaadi iska ilaali marka insha allah haddii ilaa yidhaa hadalka ku dheeramaya wakhtiganna haya saacaddan laga bilaabo ciidankan waa howlgalay isbaara lama arki karo wax isbaara lama arki karo wax waa dhacaya lama arki karo wax waa dilaya lama arki karo nabadgelyada waxaa waye guddigan waxaa loogu talagalay waddooyinka xidhan inuu furo inuu sidii baydhabo baabuurka ka dhaqaaqay inuu muqdisho galo toos u galo oo muxuu ahaa berdaala tago ilaa ilaa luuq ilaa muxuu ahaa ee muxuu ahaa ilaa ilaa xudur waddooyinka dhan inay furmaana loogu talagalay saacaddan laga bilaabo howlgalkiyaa bilaabanaya insha allah saas ula socda nin kasta oo niyaddiisa ku jirta inuu wax dhaco qalbigiisa ilaahay ha soo toosiye
lindiyaari ini bulshada ku qor qaadan dhibaatooyinka aan ka horreeya codowga al-shabaab haan kihigaan isbaaroleyte oo oo dhibaato badan anjeysada bulshadun gaar ahaan reer koonfur galbeed may geeka bilaawday howlgalkii maadaama mar hore loo cilaamiye insha allahu tacaala ma nagada doono intii geeka le howlgalka bilawdo baryey surma ama waqti isu surma ma nagada doonto ma inku digaane dhammaan dhammaan ma inku digaane dadka dhibaataynta shacabka ha ka toosi inayo isku dhaafaan hob iyo isku dhaafo waayaanna ciidamada geesiyaalka ee lahantawa bari inay ku horseedaan qaadista isbaarooyinka iyonay waxyaabaha foolxumada badan iyo muqaadaraadka yaa tallaabo galanbirasiinka gobada doonaan lena insha allahu tacaala laakiin may ku rajeene bulshadeen soomaaliyeed gaar ahaan dadkun reer koonfur galbeede ini naftiyoyo marka hor intii galanbirabiliinka goban inayo iswaaniyaan dad wali inka muhiimsan laakiin isu wala nis sheego inka muhiimsan laakiin wala nis sheego waaye may ballan qaadana inay ciidamo wala in sheego liin diyaari wala yo in sheego fadeegna yo billah in sheegayo een eed eed aan kama hadnagaana een saraakiil la hogaamiyaasi howlgalku ee guddiga oo isgarabsaday eed aan kama hadnagaana insha Allah taala intii howlgalka dareeri waxyaabo badan oo iyo guul ee la hooy ilaahay hoob roon dareera doona باذن الله الكريم ما رجينا هولغلك جيك بايدوي كو بلاوني الا السود ويست حدوددي ان ديرسنو كرجوينا وانا ديرسي دون ان شاء الله تعالى وقتها درير باذن الله الكريم ciidamadun een een nabadgelyada liin abuuray lagu bilaaway een magaalada caasimada ku meel gaarka ee Baydhabo ma deeri doonana باذن الله الكريم xuduudada koonfur galbeed oo deeri doonan qorshe bileerin way ma ah ka Baydhabo kaleediya ka kooban ma ah in sha Allah ta'ala shacabkana may faraane inniyo ha sheegan haan dhibow oo cadowga al-shabaab in ka horreeyay inayo ha sheegaan iyo ongarayna langala lankee hor surumo ama dhibaataan hor surum ama iska day in dadkun masaakinta ee baada yooba dhibaataysan duruufaysan iyaalco iskoolku walku kubii ambaahan lanka ini baada iska day bidinilahi kariim wali ku codsadaan inayo ha sheegaan insha allahu tacaala ciidamada ku howlgala doona maylena dhammaan ciidamada sida geeka howle isan bilawtan asiin ku rajeena in sii wadaan ilaa iyo south west isan ku wada deersaasan eed eedan ang mahadsantiin
waxyaabaha geeka mayla raayliinka hayliin surunyi wal oo dadka iyo dadka iyo diintaba dangew in liska gacansiyo iyo liin baahanyi ciidamada iyo guddiga iyo leey ma ee dadka gacansiiska liin ku baahan shacab weynaha ya gacan ku baahan shacab weynaha shacabka way la faday inay su geeka lu ku bilaabo dhibaatadii la kahay an qarsan sheego cadeeyo taleefon nambara siiyaan meel kasto isgoose wali ka dhajiyaane tabeelle nambar leh nambarkaasi hawace ciidankaas nabadgelyada liinhalsaarya nambarayalsiiya taliyaha biliiska nambarjeelsiiya taliyaha qiibta nambarjeelsiiya generaalka sidaas oo kale guddiga sidaas oo kale nambaradaasa hawaacaya walbaad eh ama isbaare eh ama gacmaysi eh hata kabaada shacabka inayn dul qaadan ha sheegan bar alla bartiyo markaasay roogan cadowgaasay lagu fujiya waa cadowga ummadda ma ee kan al-shabaab shileediis kan ummadda xaqe mayla raaya usanka lahayna ku hooga way wali keliya liinka talagalay dhaqaale qaado kore maaliya iyo dawladaha hoose yoonase sharci waa ka qaadayaan wali sharci darro laku bilaawo geeka maylaray kabacda laka arago yowa gacantiyo iska dili lan gacantiis iska dili lanna maylaray miin gargaari karo shacab weynaha way ku codsadaan inay la shaqeeyaan shaqeecan diyaar garowni guddiga mayl raayaya arintan madaxweynaha magacaawayaa hoolanka hoolahay ciidamo yaa liinlayliyay liintaba bari geekani yoogi dhanga diyaara ini howlgalkii mayl raay galabta bilaawadi waana insha allahu an akaada doon haddii ilaahay mayaan arna meel kasta south west degantaa oo deegaanshay ayaanu ku howlgalo doona guddigaas wali mar lamaad mar saddexaad mar afraad kucosuday ciidamada qalabka sida ini hanjeesidaan cadaawada dalka oo kumadata al-shabaab iyo isbaariste shacab weynahana way ku fadaane iniyus xasheegu dhibka lakahaayo iniyus anqarsana dhibshay ini maylaaraayay ciidamada ngargaarayaan gargaarkaas ini hadoonadaan dadka maylaaraay caadaysidii ini gurigoo la dhisaa hoob la doohaw beesi ku qaadadaan eraw baabur bajaajkoo socdu gacanta galladaw hoombaytoo socoto hor surun haddii hata kabacda lakey aragu qaabka isuga eh waa maylaaraayay walaad iska waali waay wal oo bani aadan adaka eedaasamale lakubilaaw saacaddan sharcigiyaa la fuliye ciidinsheeyaa diyaare teknikadiisaa diyaare meel kastii ku howlgale insha allah way fadaane shacabka iyo ciidamada dhammaan koonfur galbeed intii ka nool waahiyada galdu ini gacagniisiyaan eed iyadaan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu